Sare u kac baahsan ayaa laga dareemayaa suuqyada lagu iibiyo kalluunka ee magaalada Muqdisho. Kiilada malayga ah ayaa markii hore la gadi jiray hal doolar iyo badh ilaa laba doolar, halka hadda uu marayo qiimihiisa lix doolar. Qaar ka mid ah ganacsatada iibiya kalluunka ayaa ka warbixiyay sare u kaca kalluunka ku yimid.
magac malaay waa jibaabaan ma magac madaxana tankiisa bitaal la noogeynay ismaane malaay la'aanta la noogeynay ma eh haddaan malaay jeedna magac madaxana ma fiirino malaay maanta waxaa la gadooyaa lix doolar lumbi lumbiya lix doolar la gadooyaa jaalalka shan doolar la gadooyaa malaay suuqyada dabeelaa jirta waa kee dabeelaa kacday cilyaal xilli malaay lawaaya lagu jiraa insha allah ilaahay idinkiisa bay malaay oo maanta bilaabto kiilo malaay laba doolar hal iyo bar aa lagu cunaa hadda cilyaal xilli waxaa waaye dowladda badanka ay kacabsaayeen waaye waaye khamuusaa jiraa oo badanka ku jiro fadada waa haweenkii aragti maljiifa kala dhacanta dabees socod waxaas waxaa u salan mago wax ilaahay keena waaye fadl ilaahay keena waaye malaay maanta waxaa la gadooyaa lix doolar lumbi lumbiya lix doolar la gadooyaa jaalalka shan doolar la gadooyaa haddii intaasoo sana joogo todoba cunug ilmaanka ilaa dhalawaa waa ku noolaa waa ku soo kori suuqa dhalinyara kusoo soo galay oo malaay oo sarkacmo qaal zaid la qabo waa jirtaa kiil sideed doolar tagaa lumbiga waaye fadada sideed doolar tagaa waa kasoo raqiisaa malaay hilibka oo cunaa duulaashiisa ee borotiinkiisa faa'iidadiisa malaay uu fiican yahay caalamkuna la ogyahay ilan waxaa la ogyahay malaay ninkii hadda cuno dhiig sokor aa ku kacli ma la dhahayo dhiiggaa ku kacli ma la dhahayo fahantaay yaa waxaasna waa businaa malaay dhowr nooc ayaan meeshaan malaay saafiyaa taalaa ayay tagoo bilac ma fiican tagoo bilac ma intaa ku jiro tagoo bilac waa tishaan aan nahay tagoo bilac insha allah haddana waa suweynaa malaay waa iskimanaa waa xeyraan la dhima Si kastaba ha ahaatee sare u kaca ayaa ku soo aadaya xilli dabeelo xooggan badda ka jiraan taasina ay sababtay sare u kaca kalluunka